maanta oo khamiis ah waxaa la xaqiijiyey in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay si nabad ah ula wareegeen deegaanada gumare iyo xagare oo hoos yimaad ah degmada muqokori ee gobolka hiiraan kadib markii ay halkaas isaga carareen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka gumare waxa ay qiyaastii sagaal kilomitir u jirtaa magaalada muqokori halka xagare ay dhacdo meel laba-iyo toban kilomitir u jirta magaalada muqokori oo ah magaalo istaraatiiji ah waxaana joogitaanka mujaahidiinta ee deegaanadaasi ay saameyn ku yeelan kartaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqokori kuwaas oo dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay bilaabay in ay gurtaan raashinka iyo rasaasta ku keedsanaa bakhaarada ku yaala magaalada muqokori iyagoo diyaar u ah mar kasta inay cagta furaan oo ay isaga cararaan halkaasi haddii mujaahidiinta ay usoo jihaystaan dadka ku nool deegaanadaasi ayaa xaqiijiyay in wax iska hor imaad ah uusan dhicin xaaladuna ay tahay mid xasiloon mujaahidiintana lagu arkayo waddo kasta gudaha iyo bannaanka deegaanada gacantooda ku soo dhacay waxaa la rumaysan yahay in ciidamadii hore ee halkaasi jooga ay si deg deg ah u gaareen magaalada muqokori ee gobolka hiiraan waxaana xalay ilaa iyo shalay gelinkii dambe halkaa ka jiray cabsi xooggan iyadoo niyad jab iyo qorshe la-aan dhanka difaaca ah laga dareemayay askarta dowladda federaalka ee halkaa ka firxaday la wareegidda deegaanadan ee mujaahidiinta ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo joogto ah iyo isbedelo dhanka xukunka ah taasoo saameyn xoog leh ku yeelatay saraakiisha iyo taliyaasha horkacaya ciidamada dowladda federaalka oo badankooda ka baxay magaalada muqokore iyagoo sadhigtay magaalooyinka jalalaqsi iyo buluburta ee gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee labadan deegaan ee gacanta mujaahidiinta ku soo dhacay waxa ay ku biirayaan deegaano kale oo u dhow magaalada muqokori oo ah magaalo muhiim ah waxaana hadda la isweydiinayaa bartilmaameedka xiga ee mujaahidiinta kuwaas oo u muuqda in ay ka go'an tahay gaaritaankooda magaalada muqokori